halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada iyadoo caalamkan aad si toosan ogala socotaan boggeenna internetka v o a somaali com
waa galabnimo salaase ah bisha ebril waa koob iyo labaatan labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo labayo labaatanka mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka oo aad naga dhagaysanaysaan v o e somaali dot com idaacadda galabnimona waxaa idinla socotiinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo cabdicasiis xuseen cusmaan
qodobadaan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah qarax baabuur oo lala beegsaday makhaayad ku taalla magaalada muqdisho waxay wax u dhaceen baabuur oo qaraxdana soo buxiya noo soo dhigay meesha ganacsiga hortiisa waxaan kasoo horjeednaa hoteelkii la qarxi jiray oo la dhihi jiray central waxaan kasoo horjeednaa meesha baabuur noo dhigay baabuurkiiaa qarxay markii baawur qarxayna dadka waa ku baaba'ay ugu yaraan labaatan dhaawac waa la qaadin ka badan beydkuna hadda intaan soo gaaray sideed oo gaaraya
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysiyo ku saabsan dhallinyaro soomaali ah oo maxkamadda gobolka minnesota ay ku soo oogtay dacwad la xidhiidha inay taageerayeen ururka isis waxaa iga xidhan laba carruur ah ilaa iyo hadda wax lagu soo eedeeyo oo ilmaheena lagu soo qabto oo lagu soo xidhay ma naqaano shalay labiyo tobankii markay duhurka ay ku taagnayd ayaa f b i gurigeena dhan soo weerartay kor iyo hoos bay naga soo weerareen ilmihii qaar bay xitaa bastoolada iyo odaygii kor bay waxay kaga soo dejiyeen bastoolad fadhiga ayayna iskugu kaaya keeneen marka annagana waxay yidhahdeen ma haddi kartiin
waxaan kaloo idiin haynaa xilliga la qabanaya doorashooyinka guud ee somalilan oo maanta lagu dhawaaqay xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
ugu yaraan shan qof ayaa ku dhintay lix kalena way ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta ka dhacay barxadda hore ee makhaayad laga cunteeya oo ku taalla magaalada muqdisho dor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan oo ah madaxa gaadiidka gurmadka deg dega ee magaalada muqdisho ayaa v o da u sheegay inay qaadeen ilaa afar qof oo qaraxaasi ku dhintay iyo lix qof oo ku dhaawacmay daktarku wuxuu sheegay in ay suurtagal tahay in tirada dhimashadu ay sii korodho wariye v o e da uga soo warrama magaalada muqdisho oo goobta qaraxa uu ka dhacay tegay ayaa sheegay inuu arkay ilaa shan qof oo qaraxaasi ku dhintay oo laba ka mid a yihiin haween makhaayaddan ayaa caan ku ahayd inay yimaadaan shaqaalaha madaxtooyada iyo shaqaalaha rayidka ee dowladda u shaqeeya maxkamad ku taalla dalka masar ayaa labaatan sannadood oo xadhiga ku xukuntay madaxweynihii hore ee dalkaasi maxamed mursi maxkamadan ayaa maantoo salaaso ah ku dhawaaqday xukunkan dacwadan ayaa ahayd mid la xidhiidha dhibaatooyin loo geystay dibadbaxayaal kasoo horjeeday xukuumaddii madaxweyne mursi sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii kuwaasi oo ku hor banaanbaxayay xarunta madaxtooyada madaxweyne mursi ayaa ka badbaaday xukun dil ah oo ay suurtagal ahayd in lagu rido sidoo kalena waxa ay maxkamaddu xukuntay labaiyo toban ka mid a madaxda ururka ikhwaanu muslimiinka iyo taageerayaashooda
dowladda iiraan ayaa ku baaqday xabajoojin deg dega oo ka hirgasha dalka yemen madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa soo jeediyey baaq ku aadan in la joojiyo dagaalka islamarkaana la bilaabo wadahadallo lagu soo dhisayo xukuumad wadaaga dalka yemen waxaa toddobaadkii afraad ka socda duqayn ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee xulufada uu sacuudigu hogaamiyo kuwaasoo beegsanaya jabhadda xuutiyiinta oo awood ku qabsaday qaybo badan oo ka mida dalka yemen ugu yaraan shan iyo labaatan qof ayaa ku dhintay magaalada sanca maalintii shalay ahayd kadib markii diyaaradaha dagaalku ay duuqeeyeen goob hubka lagu kaydiyo oo ay haysteen jabhadda xuutiyiinta waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay in ka badan boqol qof dhinaca kalena maraykanka ayaa kamid ah ayaa mid ka mid a maraakiibtiisa dagaalka ee diyaaradaha xambaara u dhaqaatiyey dhinaca xeebaha dalka yemen saraakiisha wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa sheegay in ujeedadu ay tahay in la ilaaliyo maraakiibta maraysa badda badda almandab oo ah marin afhayeen u hadlay gaashaandhigga maraykanka ayaa beeniyey in ujeedada maraakiibta dagaalka ee maraykanku aysan ahayn in laga hortago maraakiib ay iiraan leedahay oo looga shakisan yahay in ay hub u wadaan jabhadda xuutiyiinta xeerlaalayaasha dalka talyaaniga ayaa dalbaday in xabsiga loo taxaabo laba ka mida dadkii ka badbaaday masiibadii markabkii dadka tahriibayaasha ahi saarnaayeen oo lagu tuhunsan yahay in iyagu markabkaasi wadeen dadkana ay soo tahriibiyeen mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa goor dambe oo isniintii shalaya soo xaqiijiyey in ay kala ahaayeen wadaha markabkaasi macmalka ahaa oo u dhashay dalka tunisiya iyo kaaliyihiisii oo u dhashay waddanka syriya kadibna ay soo saareen dad tiradooda lagu qiyaasay sagaal boqol oo qof oo ka soo dhaqaaqay xeebaha dalka liibiya markabkaasi oo noqday kii ugu dhimashada badnaa ee masiibooyinka lahayd la kulmayaan tahriibayaasha ayaa ilaa shalayto waraysiya lala yeelanayay toddobiyo labaatan qof oo kasoo badbaaday ra-iisul wasaaraha dalka australia tony abbot oo dowladdiisu sharci adag ka soo saartay qaxoontiga magangelyo doonka ayaa maanta ah oo salaaso ah magaalada cambara ugu sheegay wariyayaasha in dalalka yurub ay u baahan yihiin inay arrinkaasi qaraar adag ka qaataan intay dadka dhintay badaha kula tacaali lahaayeen
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay
aynu ku bilowna ah ugu yaraan shan qof ayaa dhimatay lix kalena way ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo lala beegsaday afaafka hore ee makhaayad loogu magacaabo banooda oo ku taalla kasoo horjeedka hotel central ee magaalada muqdisho qaraxan waxaa goobjoogayaashu ay v o eda u sheegeen inuu sababay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa haddaba khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxaan kula xidhiiray waryahayaga axmed xasan colaad oo isagu goobtaasi tegay qaraxa kadib
saarey maanta duhurnimadii xilliga magaalada muqdisho ayaa qarax baabuur waxyaabaha qarax laga soo buuxiyey ayaa la hordhigay meel ku dhow hotelkii central oo hadda ka hor qaraxa lala beegsaday meel maqaaxiya oo lagu magacaabo banooda iyo hotelka central meel udhexeysa ayaa gaarigaasi la dhigay maqaayadda waxay ahayd maqaayad aad ay dadku isugu yimaadaan xilliga maaragtay qadada marka baabuurku qarax ayuu sameeyey meesha ayuu ku qarxay dad fara badan ayaa ku dhaawacmay tiro ahaan ilaa shan qof oo anigu aan indhahayga aan saaro goobtaas kusoo gaaray ayaa meesha ku dhintay marka meesha waxaa ka muuqda burbur lixaadle iyo bagawaari fara badan oo maaragtay burburka soo gaaray iyo raadadkii ou reebay baabuurkii qaraxa sameeyey marka saarey meeshu markaad aragtid indhahaad waxay qabanayaan dhiig fara badan oo laamiga qulqulaya dhibaataha meesha ka muuqata waxaan iminka aan la hadlayaa qof ka mida dadka halka qaraxu markuu dhacaya halkaa ku sugnaa magacaada cala cabdullaahi bood bal ka waran maanta halkan qaraxa ka dhacay halkan qaraxa ka dhacay maanta goobjoogaan ahaay meesha dadka shirkadaha shirkadaha oo meesha ku dhowaan ahayn meesha waxaan ku dhahay shirkad sidaal iyo maqaaxi iyo dukaan baabuurka meeshaan noo soo dhigay markaas kabacdi baabuurkiia qarxay laantii dukaanka waa dhimatay saantiwaa idina waa garaan ugu yaraan maydka meesha ugu imid sideen meydka gaaraysa marka maxaa dhaca marka intaas kadib dadka meesha see wax u dhaceen waxay wax u dhaceen baabuur oo qarax laga soo bixiya noo soo dhigay meesha ganacsiga hortiisa waxaan kasoo horjeednaa hoteelkii la qarxi jiray oo la dhihi jiray central aan kasoo horjeednaa meesha baawur noo dhigay baawurkiia qarxay markii baawur qarxayna dadka waa ku baabaayay ugu yaraan labaatan dhaawaca waa la qaadiy ka badan maydkuna hadda intaan soo gaaray sideed oo gaaraya marka marka dhimashadu waa ilaa sideed intaa adigu hadda aad aragtay sida hadda aad tilmaamaysa dhimashadu ilaa hadda waa sideed laakiin dad garaaba oo bistooda oo oo oo loo qaada isaabadaa jira ma anqa aniga wax dhis laakiin dhaawacu labaatan waa gacagayha muxuu ahay marka gaariga meesha yaa soo dhigay gaariga ay soo dhigta ma aqaan gaariga meesha la soo baakimay waana qarxay marka ay soo dhigta ma naqaano sababahaas cunuku ma naqaano laakiin ilaahay ummadda joogtay waxna waa ku geeriyoodeen waxna waa dhaawac oo sababa loo qaado marka makaaxida miyaa meesha wax ka dhaceen makaaxida banooda irideeda waa meesha wax ka dhaceen annagana shirkada ku dhegananahay islaanta dukaankina way dhimatay kii makaayadina waa tacbaan dadkii makaayada cunay shacabkii makaayada cunay laamiga maraya ayaa ku meesha dhibaato badan ku gaartay saarey sida aada maqlayso goobjoogahaasi wuxuu sharxay meesha dhibaatadii ka dhacday gaari yar oo ahaa kuwa raaxada ah marka waxaa dareemaysaa gaariga burburkiisa ayaa hadda aan kor taaganahay cid soo dhigtay may sisigi karaan laakiin dadku waxay kuu tilmaamayaan in gaariga meesha baarkin ahaan loo soo dhigay oo meesha maqaayada horteeda ah waana halkaana looga dhaqaaqay qaraxuna kabacdi oo sidaa gaariga uu ku sameeyey marka qof marka sari waxaa kaloo hadda ila jooga afayeenka cusub ee maamulka gobolka banaadir oo halkan shir jaraadi sigana ku qabtay cabdifitaax calane oo isagana rabno inaan wax ka weydiiyo afayeen cabdifitaax ee ku soo dhawow idaacadda v o a maanta bal halkan wixii ka dhacay bal wax nooga sharax waa mahadsan tahay colaad maantay wixii dhacay qarax baabuur lagu soo xiray ayaa lasoo dhigay maqaayadda central hotel kasoo horjeeda taasoo shacab ay ku qadaynayeen gaarigaas ayaa meeshii ku qarxay dhimashadii dhaawac intaba way jiraan oo shacabkii meesha ku qadaynayay ayaa qaarkoodna ku dhinteen qaarkoodna ay ku dhaawacmeen ma jirto cid dowladda ka tirsan oo wax ku gaareen dhammaan intii maanta ay waxgaareen shacabka soomaaliyeed ay ayay ay intaba ahaayeen dhimashada iyo dhaawaca tira ahaan saxda ah hadda ma xaqiijin karno waayo gurmadkii ugu horreeyey ayaa la qaaday dhaawacii inta dhimatay indhahaygu shan qofood oo dhimatay waan arkay meeshaan kusoo gaaray marka wixii kale oo ama dhaawacaas ah ama dhimashada kale ah markii aanu xaqiijino isbitaalada ka xaqiijino ayaan insha allahu aan aan aan bahda warbaahinta la wadaagi doonaa haddii ilahay
sare sidaa maqlayso afyeenku arrimahaasi ayuu ka hadlay hadda meeshii ciidamada amniga ayaa ku sugan meesha qaraxa oo ka dhacay waa meel ku dhow guriga tiyaatarka ama xaawataaka ujeedkii loo yaqiinay marka guud ahaan hadda jawigu waa mid degan sare ee hadda xaalad way degan tahaa tiri dadkii dhaawacay meesha ma laga guray iyo dadkii meydkii oo ma loo qaaday cusbitaalada saaay dhaawacyadii iyo meydadkii dhammaanba meesha waa laga guray hadda goobta gaarigii burburkiisii iyo gawaari kale oo burbursan iyo ciidamada amniga ayaa isugu soo haray kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda axmed xasan colaad oo isagu goobtaasi tegay qaraxaasi kadib waxaanuu isla goobta kula kulmay oo uu wareysanayay qaar ka mid a dadkii goobjoogga ahaa iyo weliba mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir dhinaca kalena shaqaalaha gurmadka gaadiidka deg dega ee ambalaasyada muqdisho ayaa iyaguna ka hadlayay gargaarka caafimaad ee ay u fidiyeen dadka qaraxan ku dhaawacmay dadka wax ku noqday qaraxan ayaa la sheegayaa inay ku jiraan caruur doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan waa madaxa ambalaasyada aamin ee magaalada muqdisho waryaheena saare cabdi axmed ayuu uga warramay gurmadka ay fidiyeen aamin ambulance service yani dadkii aan qaadnay waxay afar qof oo dhimasho ah iyo lix qof oo dhaawac ah laakiin khasaaru intaas wuna ka wuu ka badan karaa oo way dhici kartaa gaaw kaleeto oo qaaday ama gaadiid kaleeto oo si khaaska loo leeyahay qaadqaaday way way jiri karaan adinka maahane ambalaastiinan aamiin maahane ma cid kale ayaa dhaawacyadii dhimashada goobta ka soo qaadaysa
runtii horta markii meeshan wax la qaadayo ama dhaawac ahaato ama dhimasho ahaatay cid hadda gooni looga daeeyo oo laleeyahay ciddaas xaqule ma jirto laakiin qof kastaba maadaama wixii ay ay wax wax dhibaato dhacda ay tahay qof waliba meesha uu kasoo gaaro unbuu ka qaad qaadaa marka innaga waxaan sheegi karnaa wixii innaga iwitness anaa isheena aynu ku aragnay marka way dhici kartaa inay intaas ka basaan waa macquul oo dad kaleeto ay ka qaad qaadaan waa garta doctor cabdulqaadir bal waxaad iiga warantaa marka goobta marka aad gaarteen jawiga siduu ahaa haddii bal aad noo yaro sharaxdo jawigu runtii wuxuu ahay mar yacni daqiiqad ka hor dad badan oo faraxsan oo sheekeysanaayo wax cuntaynaayo oo haddana si deg dega murugo ula soo gudboonaatay marka waa wa waa waad malayn kartaa yacni farxad iyo murugo intaas leego isu cogsaday way dhib badantah waa tahay marka adinka dhimashada afarta qofa maahane dhaawacyo inteen leeg baad isbitaalaadka gaarsiiseen
lix lix qof ayaan qaadnay lixda qof isbitaal madiina ayaynu badi dadkaasi dhimashadii dhaawaca isugu jira ma waxay ahaayeen dad rayida oo makhaayadda dadkii joogay ah mase askar iyo mas-uuliyiin dowladeed ayaa ku jiray
horta qofka wejiga ugama qoro mas-uul ama askari midna wejiga ugama qoro laakiin hadda wax tuuta la gesnaay dowladeed kumaynan adag bal waxaad marka iiga warantaa ma waxaa jira ambalaasyo kale iyo shirkado kale oo sidiin oo kale gurmadka deg dega ah oo dadka gaarsiiya dhakhaatiirta marka sidaan oo kale ay wax dhacaan oo goobta yimid
actually wax oo official ah oo la yaqaano oo free ambulance service micnaha free ambulance service markaan le waxaan kala jeedaa ambulance oo qof kasta waca karo oo yacni qof kastoo dhibaataysan u gurmadta oo official oo la ogyahay oo aan aamin ambulance ayn ma jirto laakiin way dhici kartaa ambalaas shaksi oo leeyahay gurigiisa u taalla ama goobtiisa shaqo u taalla way dhici kartaa laakiin inagu hadda ma ogin wax official ah oo riboodyaas laga helo waayahay doctor cabdulqaadir bal waxaad iga warantaa marka ee dadkan dhimashada iyo dhaawaca isugu jira ee aad ka qaadeen goobta ee ma waxaa ku yaalay qaraxii dhacay ee meesha ka dhacay mise waxaa ku yaalay rasaas la furay dhaawacyadooda ama dhimashadooda een, maxaad nooga sheegi kartaa
sare horta wax kasta oo qofka dilaahu waa waa biibaha dilaan dhimasho waa dhimasho laakiin hadda wixii iiga muuqday dadka waxay ahaayeen wax oo qarax iyo firiska marka wixii ay qarxaan firirkooda ayay dadka ku ayay u badnaan dhaawacyada iyo dhibaatada gaarsiisa caruur ma ku jireen ama du- waxaan ku arkay laba cunug oo la ii sheegay inay ilmaha eh, cadfeeyaha baalashka kabaha cadfeeyna ahaayeen da-aadooda imise jir camal ayay ahaayeen waa saddex iyo toban maximum ugu badnaan saddex iyo toban toban saddex iyo toban meelahaas u badnaayeen marka laba wiil oo yaryaray ahaayeen ha ha waayahay bal marka waxaad iiga warantaa goobtii markaad gaarteen ma jiray gurmad kale oo san su-aashan siyaabo kala duwan ku weydiiyey adinka maahane ma jireen cid kale oo qaadaysa ama dadka usoo gurmata qaraxa markuu dhacay waxaan u malaynayaa waxaa jirta gawaari oo booliiska uu leeyahay ba- baabuur oo ambulance oo booliisku leeyahay iyo mid oo gobolku leeyahay labadaa baabuurna arkeen insha allah
kaasi waxau ahaa dhaktar cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan madaxa ambalaasyada aamin ee magaalada muqdisho oo khadka taleefonka ugu warramaya waryaheena saare cabdi axmed
halkaasi aad nagala socotaan waa washington xeerlaalinta gobolka minnesota ayaa shalayto dacwad ku soo oogtay lix dhallinyaro ah oo soomaali ah oo lagu eedeeyey in ay doonayeen in ay toddobadood in ay ku biiraan ururka isis ee ka dagaalamaya wadamada ciraaq iyo syriya oo ay dowladda maraykanku u aqoonsan tahay urur argagixiso xeerlaaliyaha gobolka minnesota ayaa waxa uu sheegay in raggaasi ay isku dayayeen xeelado badan si ay ugu safraan ciraaq iyo syriya haddaba waxaa shalayto maxkamadda taga wariyaha v o eda maxamuud mascade waxaana uu la kulmay hooyada laba ka mida dhallinyarada lagu magacaabo ayaan axmed faarax waxaanu ugu horeynta weydiiyey magacyada wiilasheeda waxaa iga xiran laba caruur ah ee magacyadooda maxamed cabdixamiid faarax iyo cadnaan cabdixamiid faarax Ee, wiilashaada maxaa lagu eedeeyey oo loo soo xiray ilaa iyo hadda wax lagu soo eedeeyo oo ilmaheena lagu soo qabto oo lagu soo xiray ma naqaano shalay labiyo tobankii markay duhurka ay ku taagnayd ayaa f b i gurigeena dhan soo weerartay kor iyo hoos bay naga soo weerareen ilmihii qaar bay xitaa bastoolada iyo odaygii kor bay waxay kaga soo dejiyeen bastoolad fadhiga ayayna iskugu kaaya keeneen marka annagana waxay yidhahdeen ma hadli kartiin maxamed aaway maxamed maaqaanaan ku idhi een, cadnaan aawe cadnaan wuxuu daayaan ku idhi ilmo badan oon habariro u ahay iyo walaalkii ayaa guriga joogay kuligeena waxay iskugu kaaya keeneen fadhiga
Ee, wiilasha marka adiga lagaa xiray ee, labadooda ma halkan baa lagu xiray mase laba magaalo kala duwan sandiyaga wiilal baa lagu xiray halkanna wiilal Een, ninka la yidhaahda cadnaan waxay naga- waxay ka soo kaxeeyeen shan labiyo tobankii duhurnimo waxay ka soo kaxeeyeen guriga Een, maxamedna looyarkiisa ayaa wuxuu noo sheegay inuu california ku xiran yahay Ee, ee, waa gartay dabcan sida ay warbixinta ay soo daayeen waxay ku eedeeyeen in ay u socdeen waddanka Syria oo ay argagixisada halkaa joogta taageerayeen Ee, eedaas markay idin yimaadeen adinka ma idiin sheegeen annaga waxa waaye asal soomaali ahaan haddaan nahay caruuraheenna waxa waaye een, ah, suuriya wax taageersan male because soomaali labaatan iyo shan sane ilaa labaatan iyo afar sanaa dagaal ay ka socotaa wax ilaa hadda ka hadlaaya male intaasoo caruur ahoo waalidiinka dhinteen kuwa hadda dabadooda kusoo jiro oo la xirxiray kuwana gadaashoodaa la xirxiri doonaa annaga waalid ahaan dhibaataa nagu haysato waddanka waddankeenina waxaan uga soo cararnay dhibaato iyo nabadgelyo inaan waddankaan ku helno marka mar- een, ah, marka nabadgelyadii aan waddankaan soo doonanay waxay ay noqotay argagax dhibaato caruuraheena in la ugaarsado oo ama ayaga dhexdooda laisku soo adeegsado oo la yidhaahdo midba mid loo soo diro Een, caruuraheena inaan lagu rido wax la yidhaahdo cabsi oo kuwii yareera guriga noogu noo joogay cabsisho lagu rido oo loo goodiyo maantana la yidhaahdo ama waana la xiraaya ama ciddaasaad la shaqaysiin aniga mana aaminsanayn ciddaas ilmahayga ay la shaqeeyaan waa gartay laakiin ee, waxaa jirta in ee, la sheegayo in caruurtan ee, la xiray ay qof u warramayeen oo magaciisa ay qolada f b i du ay qariyeen Ee, ma jira qof u imaanayay oo dhallinyaro ah oo aad ku arkayseen oo wiilashiina la socsocday ama aad hore u taqaaneen oo hadda xarigan la xiray aad ku tuhmaysaan inuu jiro haa waa jiraa wiil waa jiraa oo caruurta ku dhex jiray oo iskaga dhigaaya casaan walaal ahaan inuu u yimaado oo maarkin oo wax u sheego ilaa hadda aniga ma garan karo kole wiil yaroo soomaali ah oo eejkoodoo kaleeta ah haddii f b i soo adeegsatay haddii qolo kale soo adeegsatay aniga wax aan ka sheegi kara maanta oo aan ka caddayn kara mascadoo ma jirto Eh, adigu marka eh, haddaan hooyaa tahay eh, dabcan weliba waxaad ka mid tahay magaaladan hooyinku la ogyahay inay ilmahooda daba socdaan oo eh, badanaa garoomada kubadda cagta lagu ciyaaro adoo ilma caruurtaada wada marar fara badan baan kugu arkay Eh, marka wax aad adigu hadda eh, wiilashaadan la xiray aad uga shakisnayd ama dhaqdhaqaaq ka duwan kuwii hore aad ku aragtay miyay jireen maya because caruurteeda hooyo wadankan toddoba caruur ku rays garanaysaan ahay marka caruurteedana waxay ku noolayeen maasha allah beautiful life aabbi iyo hooyo is isqabo oonan weligood dhibaato aanan ka dhexdhicin caruurtooda wada korsanaayaan ahayn dhibaatadan haddayna soo food saartay waa wax cusub oo hadeerta wadankan kusoo biiray oo caruuraheena na leeyahay ciddaasay ataagaya ama ciddaasay la jiraan ama ciddaasay support ay ku yihiin marka aniga ma aaminsan caruurteeda beautiful life aan ku noolaysiiyey dhibaatadaana waa wax haddana soo food saartay marka cida aad tuhmaysaan miyaa jira oo leeyahay ilmahan iyaga ah meesha xun u wada oo eh, madaxda ka bedelaya oo halkan jooga walaalo kulley horta annaga sidaan arag aan u aragno because dowlad annaga ma lihin wax maantana taageersan oo ama aan dhinacayna soo istaagayana ma jirto because waxaana lagu arkay dowlad la'aanta hooyo keligeed ama single mother oo caruur korsanaysa oo keligeed loo beehoofsanayo dhinac loo baxsanayo ama hooyo iyo aabbo isla wada jooga caruurahoodii marka dhibaatadan waa wax haddana soo food saaray waa wax caruureen hadda soo food saaray Een, marka ma garan karno ilaa iyo hadda ma garan karno waxaan iyo geemkan siduu u jiray iyo sida waxa waxa ahaa waalidiin badan baa dabcan aad aad hadda halkan ku joogtaan eh, oo caruurtooda hadda ay wada xiran yihiin maad aragteen arrintan ma ka wada hadasheen Een, waalidiinta kulley ilmaheena ilmayaasha waa isku soo wada koreen waa wax wada saaxiibo ah ama iskuul ha isla wada dhigtaan ama dugsi qur-aan ha isla dhigtaan ama banoon ha isla ciyaaraan marka aniga ma kala qaadqaadayo caruurtii kulli caruurta waxa waaye waa hal mid bay isla wada yihiin walaalo matalan eh, waxaa jirta oo kale eh, waalidiinta qaarkood ilmahoodii badana inaanay la socon oysan ka warqabin meesha ay tegayaan waxaa dhici karta mararka qaar in ilmihii si daran meel lagaga duufsan karo adinku ka waalid ahaan marka eh, ma waxaad tuhmaysaan ciyaalkiina inay dad wax qaldan ka dhaadhicinaya inay jiraan ma waxaad tuhmaysaan in eh, qolooyinka sharciga ee dowladda lafteedu ay dhibaatada qayb ka yihiin oo qofkii isagoo oon sheekadanba ku jirin eh, hiwaayado kale waxaa loo tusayo seed waxu tuhmaysaan walaalo waxa waaye ama dowlad ha ka qayb ahaato ama dad kale biniaadana ha ka qayb ahaadaan kolley waxaan u- u- u arkaa aniga ayaan ahaan ah dulmi caruurteena lagu haayo meel kasta adduunka ay ka joogaan isnad ole minnesota keligeeda maahan caruuraheena istee baartaa lagu suubsanayaayoo baadhigoodaa la gadanayaayoo tahriib qaarkood qaarkood daraaga lagu lagu abuse gareeyey oo la yiri daraagada qaarkii kaleeto aan diinta kula cararaynayna waa kuwaana dhinacaana laga soo galay marka caawa lamaba garan karo ma dowladda dhinaceeda ma dad caadi oo naloo soo adeegsadaa ma garan karo mascado dhibaatadan haddayna soo food saartay taasi waxay ahayd ayaan maxamed faarax oo ah hooyada dhashay laba wiil oo dhallinyaro ah oo la sheegay in shalayto maxkamadda gobolka minnesota lasoo istaajiyey iyaga oo lagu eedeynayo in ay ku biirayeen ururka isis dhinaca kalena isla waryaheena maxamuud mascad ee magaalada minneabolis waxa uu la kulmay hodan cali cumar oo iyaduna ay walaala yihiin mid ka mid a lixda dhallinyarada ah ee lasoo eedeeyey oo lagu magacaabo guuleed cali cumar haddaba waryaheena maxamuud mascade ayaa waraysi la yeeshay hodan cali cumar wuxuuna ugu horeyn weydiiyey magaceeda magacayga hodan baa lay dhahaa dhalinta maanta meesha la soo xiray ee walaalkaabaa ku jira dabcan saan maqlay Eh, wiilka kula dhasha magacii guulaad
guuleed maxaad aaminsan tahay in loo soo xiray guulaad waxaan aaminsanahay in lagu soo xiray xaqdarro iyo wax oo ma aragtay hadda si aan meesha markaan ka akhriyay oo qof been ka sheegtoo sarabgareeye Eh, waxyaabaha lagu eedeeya waxaa ka mid ah in uu ka mid ahaa dhallin doonaysay inay waddanka syriya u dagaal tagaan oo argagixisada halkaa ka dagaalantay uu ka mid noqdo Eh, adigu ma qabta arrinta noocaas walaahi waxaaseyto wax ka jira ma aha cunugan yir cunugan waa cunug yar oo shaqaysta oo iskuul dhiganayay oo walaalihiis iyo annaga dhanbana wada caadi- caawinayay oo hooyadiis caawinayay waxaan oo laga sheegayo wiilkeena annaga waxaan ka ognahay ma jirto wax oo ka jira oo run ana ma aha cunugeennana habeen iyo maalin anakuu noo soo hoydaa gurigeenna wuu imaadaa waxaanayto oo laga sheegayo annaka waabuu nagu cusub yahay Eh, shirkadaha waxaa ka mid a ee la soo jeedinayay in ay dhalintu doonayeen inay dalka ka baxaan oo ay ee, qaarkood la soo celceliyey Ee, adinka wiilkiinu hadda koor ma isku dayay inuu ka baxo dalka walaahi horta ciyaalka ma aragtay hadday rabaan inay baxaan dee ciyaalka kaleeta kama duwan way bixi karaan freedom bay haystaan citizen kulligood way haystaan wayna shaqaystaan hadday rabaan vacation inay qaataan ay soo noqdaan dee waa wax la gartay dadweynaha dhan baa sidaas sameeya annagaba waan sameynaa da- dadkan iskuullada ruux kasta lawada dhigana way wada sameeyaan ee laakiinse wax oon annaga oo ognahay oo wiilkeenna oo dhibaato uu xagga u aadayay iyo waxaas iyo ma jirto waxaasna waxba kamana ogeyn maad ka shakiseen wax shaki oo wiilkeena naga soo galay ma jirto habeen iyo maalinna wuu noo soo hoydaa waana ka warqabnaa Ee, shaqsi ahaan muxuu sameeyaa isagu waa wiilkeena wuxuu ka shaqeeyaa security weeyaan um, wuxuu u shaqeeyaa um, uh, headquarterska oo target um, corp- corporate meeqa jir weeyaan iskuulna wuu dhigtaa hadduu labaatan sano galay Ee, ma college buu dhigtaa mise high school um, college buu dhigtaa mctc m c t c u dhigtaa Ee, ee, waa gartay marka adigu walaashiis baa tahay waad ka weyntahay miya mise waad ka yarta waan ka weynahay walaashiis weyn baan ahay
kulle dabcan qof weynaa tahay oo maraykanku koray ee, waxaad ii sheegtay wax shaki ah inaadan ka dareemin ee, waxyaabaha f b i du ay sheegeen oo kalema reboortka antony general ka soo baxay xafiiskiisana waxaa ka mid ah in ee, uu jiray shaqsi magacooda ay qariyeen oo wiilashan ee, la joogay islamarkaasina marar fara badan ee, codad ka duubay oo ay kala sheekaysanayeen inay rabaan inay syria tagaan oo ay ka qayb qaataan ee, dagaalka halkaa ka jira Ee, adigu cid gooni oo cusub oo waayihii hore aydnaan ku arki jirin oo waayihii dambe uu saaxiib la ahaa oo aad ku arkayseen ma jirin may horta wax cusub aan ku aragna ma jirto um, annaga saaxiibadii oo kulligii wuxuu saaxiib leeyahay oon dabagaleyno ma, ma jirto mana, mana naqaano dee wiil dhallinyaro ah de- dadweynaha dhan buu saaxiib la wada yahay annaga habeen iyo maalin ma daba socono wuxuu saaxiib leeyahay waxba kamana ogin wixii la sheegay iyo wixii la duubayna waxba kama ogin haddayba nagu cusub tahay arrintan annaga aan wada maqalnay laakiinse annaga aad iyo aad waxaan uga xunnahay ilmaheenii guriga anagoo ayagoo jooga inayna laga kaxaystay oo sidaasna loo wada galay oo ilmaheeniina ma aragtay wax ayna ahayn laga dhigay ayaan aad iyo aad uga xunnahay oon rabnaa inay dadweynaha maqlaan Ee, sababta marka haddii wiilka aanu aanu dembi lahayn ee, ee, sida aad aaminsan tahay wax hadda uu sheeka uu ku lug leeyahay in aysan jirin maxaad aaminsan tahay in loo xiro marka walaahi aniga wax loo xiray oon aaminsanahay ma jirto laakiinse marba hadday wiil yar oo soomaali oo dhallinyaro ah oo diintiisa ku xiran oo shaqo iyo iskuul iyo gurigiisa iyo masaajidka u dhexeeya marba hadduu yahay oo wiilasha fiifiican la socda way wada shikinayaan maadaama maba rabaanba ruux straight inuu noqdo baan u malaynaya aniga sidaan filanayo wiilkii markuu yaryahay oo dhallinyaro yahay oona dee diraag iyo eh, jidadka iyo waxaan uuna ku jirin way dabagelayaan dabagelantaas ay dabagalan cunugii neeftay ku dhejinayaan freedom dhanba maba haystaba markaa isdhahdeed baxna markaa isdhahdeed baxna waxaa la dhahayaa flightka ma fuuli karo waa ka- meeshan buu u socday sidan buu samaynaysa wax ilmihii oo waxaas baddaas ku jirin bay afka u gelinayaan aad iyo aadna waan uga xunnahay ilmaheenna hadday annaga streed noo yihiin ay masaajidka ku jiraan ay qur-aankooda dhiganayaan ay ilaahaygooda caabudsan yihiin oy shaqaysanayaan oo weliba shaqada ay ku jiraan shaqo ay oo kor tahay oo iskuulladoodana dhiganayaan dee si- cunugsaas ah sideeba maska- maskaxgalba ma aha in laga shakiyo waxaasayto laakiin hodan hodanay waxaad og tahay in ee, ilaa iyo hadda shan iyo toban soomaali ah ayaa baxday oo wadanka Syria aaday oo ka dagaalantay qaar lagu dilay sida idaacadaha aad ka maqashay Ee, sidoo kale Soomaaliya markii dagaalada al-shabaab ka dhaceen wiilal kale oo Soomaaliya ayaa iyaguna baxay oo dagaalada ka qayb qaatay Ee, marka sheekadu dabcan way ka- way- waa wax dhici kara in dadku ay halkaa aadaan Ee, marka adinku aadaha noocaas haddii la soo jeedinayo kuwaana ay hore u jireen sideed u arkaysaan marka hadda ani kuma dhahay waxaan ma jiraan ee way jiraan waana maqalnay waxaan aniga horta indhahayga ku arkay maaha laakiin wax ameriyaha aan ka maqlay oon ka akhriyay articleska iyo waxaas way jiraan laakiinse ani waxaan ka hadlayaa on walaalkay waxaan ka hadlayaa walaalkay iyo dantiisa iyo problemkiisa iyo waxa lagu haysto dee ruux kastaba familkiisa waa different situation bay ku jiraan wiil kasta oo hooyo ka tagayna dee aya- a- de- reerkaa unba og wuxuu yahay iyo iyo iyo ma aragtay problemkiisa laakiin annaga waxaana haysta annaga iyo familkayga iyo walaalkeen baan ka hadlayaa un aad iyo aad Ee, ee, marka ka qoys ahaan wax dhibaata oo kale oo idinka soo gaartay intii wiilkiina lasoo xilayay shalay iyo ka horba ma jiraan ha because annagana wiil kale naga xireen mar hore toddoba bilood ka hore wiil naga xirtaan yaa idinka xiray um, kuwan f b i daa naga xiray
taasi waxay ahayd hodan cali cumar oo ay walaala yihiin mid ka mid ah lix dhalinyaro oo soomaali ah oo lagu eedeeyey inay doonayeen inay ku biiraan ururka daacish gobolka minnesota ayay hodan ku sugan tahay waxayna u warramaysay waryaheena gobolkaasi maxamuud mascade
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a waana galabnimo salaase ah bisha abrilna waa koob iyo labaatan sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka wakhtiga intaynooga hadhsan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka somalilan oo maanta si rasmiya u sheegay inay dib u dhacday wakhtigii doorashadu qabsoomi lahayd islamarkaana sheegay muddada dambe ee la qaban doono doodii gaabnayd iyo barnaamijkii amuraha maraykanka ayaad maqli doontaan iyo dabcan qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban
wararka ka imanaya degmada taleex ee gobolka sool ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhexeeya laba beelood oo degmadaasi wada dega doctor cabdikariin axmed diiriye oo ku sugan degmada taleex oo oo daweeyey qaar ka mid a dhaawacyada ayaa v o wada u sheegay in khasaaraha dagaalkan ka dhashay uu gaadhayo shan qof oo dhimasho ah iyo shan dhaawaca khasaaraha dagaalka ka dhashay waa shan dhimashaha iyo shan dhaawaca dadka dhaawaca waxaa la geeyey gorow waa loo qaaday qaybna halkan aan ku daaweynaya haddeer daba socotaa arrintii madaxweyne maxkamadda lagu saarayay puntland ee qaleexda ka dhici jirtay
xaaladda ayaa lagu soo warramaya degmada taleex inay imika degan tahay oo aanay jirin cid weli dhex gashay labada dhinac ugu yaraan shan qof ayaa ku dhintay lix kalena way ku dhaawacmeen qarax baabuur oo ka dhacay barxadda hore ee makhaayad laga cunteeyo oo ku taalla magaalada muqdisho sida ay v o wda u xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadku doctor cabdiqaadir cabdiraxmaan aadan waa madaxa gaadiidka gurmudka deg deg ah ee magaalada muqdisho ayaa v o wda u sheegay in ay qaadeen ilaa afar qof oo qaraxaasi ku dhintay iyo lix qof oo dhaawacmay doctor cabdiqaadir waxa uu sheegay in ay suurtagal tahay in tirada dhimashadu intaasi ay ka badato oo ay dad badan dhaawaca si ay u dhintaan wariyaha v o wda uga soo warramo magaalada muqdisho oo goobta qaraxaasi tegey ayaa sheegay inuu arkay shan qof oo qaraxaasi ku dhintay oo ay laba ka mid yihiin haween dowladda iiraanna waxay ku baaqday xabad joojin deg dega oo ka hirgasha dalka yeman madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani ayaa soo jeediyey baaq ku aadan in la joojiyo dagaalka islamarkaana la bilaabo wadahadallo lagu soo dhisayo xukuumad wadaaga maxkamad ku taalla dalka masar ayaa labaatan sannadood oo xadhiga ku xukuntay madaxweynihii hore ee dalkaasi maxamed mursi maxkamadda ayaa maanta oo salaasaha ku dhawaaqday xukunkan dacwaddanina waxay ahayd mid la xidhiidhay dhibaato loo geystay dibadbaxayaal ka soo horjeeday xukuumaddii mursi sanadkii labadii kun iyo labiyo tobankii kuwaasi oo ku hor banaanbaxayay xarunta madaxtooyada madaxweyne mursi ayaa ka badbaaday xaruun xukun dil ah oo ay suurtagal ahayd in lagu xukumo sidoo kalena waxay maxkamaddaasi xukuntay labiyo toban ka mid a ururka ikhwaano muslimiin
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay guddiga doorashooyinka somalilan ayaa maanta si rasmiya u sheegay inay dib u dhacday wakhtigii ama uu dib u dhacay wakhtigii ay qabsoomi lahaayeen doorashooyinka guud ee somalilan waxaanay guddigani sheegeen in muddada doorashadanu ay ku qabsoomayaan ay yihiin kowda bisha juun ee sanadka dambe labada kun iyo lix iyo tobanka haddaba mudaynta wakhtiga doorashada iyo aragtida ay xisbiyada mucaaradka ay ka qabaan go-aankan guddiga doorashada waxaa warbixintan ku eegaya oo magaalada hargeysa inooga soo diray wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye guddida doorashooyinka qaranka oo maanta wada jir shir jaraad ugu qabtay xaruntooda dhexee hargeysa ayaa sheegay in markii marxaladaha jira ee ku xiran geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka somalilan oo ay ka eegeen dhinacyo kala duwan islamarkaana ay u soo baxday inay jiraan caqabado farsamo iyo kuwo sharci oo ku gadaaman ay garteen in doorashooyinka madaxtooyada iyo baarlamaanka oo ay ahayd inay qabsoonto bisha juun lix iyo labaatankeeda sanadkan lagu jiro labada kun iyo shan iyo tobanka aanay suurtagal ahayn inay qabsoomaan guddoomiyaha guddida doorashooyinka qaranka cabdulqaadir iimaan warsame oo warbaahinta isagu la hadlayey ayaa ku dhawaaqay muddada ay guddi ahaan isla garteen inay tahay muddada ugu habboon ee suurtagal tahay in doorashooyinku ay qabsoomaan waxa uu komishinku sharci ahaan qaban karaa doorashooyinkii madaxtooyada iyo golaha wakiilada dhammaadka howlgalka diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo daabacaadda liiska kama dambaysta ah ee ku beegan soddonka bisha noofembar labada kun iyo shan iyo tobanka oo lagu daray lixda bilood ee uu sharcigu jidaynayo sidaa daraaddeed waxaan mudanayaal halkan idinku soo gudbinaynaa oo guddida doorashooyinka qaranku uu cayimayaa maanta oo bishu tahay koob iyo labaatankii bishii afraad labada kun iyo shan iyo tobanka in ay qabsoomi doonto doorashada madaxtooyada iyo golaha wakiiladu kowda bisha juun labada kun iyo lix iyo tobanka geesta kale xisbiyada mucaaridka ah ee cudiya wadani ayaa aragtiyo isku mida ka bixiyey mudeynta wakhtiga doorashooyinka musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga ucid cabdirashiid xasan mataan oo v o a la hadlay ayaa sheegay in guddida doorashooyinka ay xisbi ahaan kala tashadeen mudeynta doorashooyinka cabdirashiid xasan mataan oo aan weydiiyey muddada ay guddidu u cayimeen wakhtiga doorashooyinka waxa uu sheegay inay ku qanacsan yihiin balse waxa uu sheegay inaanay aqbali doonin muddo kordhin ay sameeyaan golaha guurtidu oo uu xusay inay warwar badan ka qabaan inay samayn doonaan muddo kordhin ka badan inta ay doorashadu iminka dib u dhacday farsamo ahaan inta ay soo jeediyeen diyaar baanu nahay waanan aqbalay waxaa meesha yaallaa waxa weeye guurtidu marka ay sharciyeynayaan in ay raacaan go-aanka farsamo ee ay soo saareen guddiga doorashooyinku haddii waxaa wax ka duwan ay sameeyaan waa muddo kororsi xaaraan ah oo aan ku kordhiyay iyo kordhi ah wax la yeeli doonana noqon maayo dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani axmed muumin seed ayaa isna v o a u sheegay inay ogol yihiin islamarkaana xisbi ahaan aqbaleen wakhtiga loo cayimay doorashooyinka ay ku dhawaaqeen guddida doorashadu maadaama sida uu yidhi ay kalsooni buuxda siiyeen guddida waxaase sheegay inay walaac badan ka qabaan in golaha guurtidu uu sameeyo muddo kordhin ka badan inta dib loo dhiga doorashada axmed muumin seed waxaa kaloo uu sheegay in haddii ay guurtidu muddo kordhinteeda ku saleeyaan muddada doorashada loo cayimay ay aqbali doonaan haddii wax ka badan ay kordhiyaan si aanay aqbalaynin dehooda xudhigu xukuumadda mandatekii baa ka dhammaaday labalaxilaatanka jubbaaceed shantii sana ka dhammaaday haddii aan ku heshiinay in hinta ayagu ina sii gaarsiiyaan waa in tala aanu ku gaadhnaade oo laysugu yimaadaa talo waana dee go-aan madaxweyne keliya ayna noqonin waa in xisbiyada mucaaradka iyo iyo golayaashu ay isku yimaadaan talo labadna haddii taladaa lagu xalaaleeyo dib marka anagu waxba kama qabi doono waxaanu ogolnahay anagu intaa komishiga doorashooyinka qaranku ay mudeeyeen haddii la korriyey intaa waan ogolaanayna laakiin wax kale ma ogolna anagu oo ka badan intaa hore waxaa guddida doorashadu madaxweynaha ugu gudbiyeen muddada ay diiwaangelinta codbixiyayaashu ka bilaabmayso dalka oo ay ku sheegeen inay tahay koob iyo labaatanka bisha julaay ee sanadkan taasoo madaxweynuhuna wareegto ku soo saaray sharciyan madaxweynaha ayaa laga sugaya in muddada ay guddidu u cayimeen doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada uu ku soo saaro wareegto madaxweyne barkhad maxamuud kaariye v o w hargeysa
dhegeystayaal haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo diyaariyey cabdiraxmaan fure
wacanow wanaagsan dhegaysta ku soo dhowow xubinta dooda gaaban maamulka jubba ayaa dhowaan si rasmiya u dhaariyey toddobaatan iyo shan xubnood oo ka mid a xubnaha baarlamaanka ee maamulka jubbaland kuwaasoo lagu dhaariyey xaflad ballaaran oo lagu qabtay magaalada kismaayo iyadoo in muddana uu socday hannaanka xulashada xubnaha ka mid noqon doona baarlamaanka jubbaland haddaba xubinta doodda ee maanta ayaan dhegaysta ku eegaynaa sida loo arko dhaarinta xubnaha baarlamaanka cusub ee jubbaland iyadoo qaar ka mida dadka ku nool deegaanada uu jubbaland ka taliyo ay si diiran u soo dhoweeyeen xagga kuwa kalena ay arrintaasi saluug ka muujiyeen waxaa igala qayb galaya cabdulaahi guuleed iyo dool mahad salaad guddoomiyaha jaaliyadda jubbaland ee gobolka minesoro cabdulaahi adigu aan kugu bilaabee maxaad ku saluugsan tahay xubnaha baarlamaanka cusub ee la dhaariyey asalaamu calaykum bismi illaahi raxmaani raxiim waan saluugsanahay walaalow waxaan u saluugsanahay aniga horta jubba markii la dhaha waa waama horta gobolka waama weye na waa dadkii haqa ulahaa ama ku dhashay na horta lagalama tashanin ama dadka deegaanka wax laga talageliya ma jiraan qolada maamulka sheeganahaya na oo halkaa kismaayo joogaan baa iska magacaawdeen wax soomaali matalahaya maaha mana u cuntanahaya mana qaadanayno mana naga midna maaha anaga taa weeye maamulka halkaas laga magacaabay ama baarlamaan adduunkana waxaan u sheegayaa iyo dawladda federaalka igaad beesha caalamka waxaan u sheegayaa arrintaas waa wax soomaali u cuntamahaya maaha soomaalina uma dhanna meesha caalamka waxaa uu sheegaya arrintaas yaana lagu qaltamin waan gartay Ya- En, Haa, aye- taasaan aniga mowqifkayga kaa weeye walaal waan gartay n dool waad maqlaysaa in cabdulaahi wuu saluugsan yahay adigu markaa en, ka waran fikirkaaga bismillahi alxamdulilah waxaan halkan ka salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogta adduunka dacaladiisa khaasatan eh, jubbaland ummadda soomaaliyeed ku nool Eh, tan kale waxaan halkan ka salaamayaa v o a aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin inaad interviewda maaragtay aad maaragtay aad igu soo darsatiin su-aasha cabdullaahi markaan usoo laabto wuxuu yidhi maaragtay baarlamaanka lasoo xushay oo toddobaatan iyo shanta qof ah baarlamaan eh, dadka gobolka ay u dhan yihiin ma ahan waa baarlamaan lasoo doortay shaksiyaad ay soo doorteen anigu mar- haddaan ka hadlo eh, aragtidayda eh, waa ka duwan tahay eh, cabdullaahi guleed waxay uga duwan tahay haddii shaksiyaad baarlamaanka jubbaland ay soo dooranayaan waxaad u malayn kartiin oo markhaati ah indhihiina macallin ini ah dhegihiina macallin bay idin yihiin laba sano ayay qaadatay maamulka baarlamaanka in lasoo dhiso haddii shaksiyaad ay soo dooranayaan mar hore ayaa lasoo dooran lahaa waa maamul soo jiray wakti la geliyey time iyo ofad badan la geliyey eh, eh, international community-ga ay wakti geliyeen guddi ay usoo saareen guddigii muddo soo jiitamayey Ah, waxaa macnaha ay ay nasiib u yeelatay in bishan aan ku jirno shan iyo tobankeedii eh, maamulada eh, macnaha gobolka eh, jubbaland dadkii deganaa duqeydoodii odayaashoodii eh, waxgaradkoodii aqoon-yahankoodii waan gartay international community-ga ay wada fariisteen waktigii iyo timekii labada sano ah in dadkii soo doorteen toddobaatan iyo shan qof oo baarlamaan ah baan anigu aaminsana walaalo n waad maqlaysaa n cabdulaahi guuleed dool wuxuuba taagan yahay dhidibada laba sana baa loo soo aas-aasayo waxan wax shalay bilowda maaha n mana ka- mase laguna kama imaan karo bal adigu maxay maxay kula tahay Ah, asalaamu calaykum walaalow horta waa hadal su-aal weeye waa ninkaas mowqifkiisu ka hadlay iyo aragtidiisu weeye waxaa weeye soomaali maanta walaalow en, hadde runta ma sheegto rabbina kama cabsato waxay nin walba aq- en, uu jawaab buu iska bixiyaa oo macnaha en, ama rabat- rabitaankiisu ka hadlaa taas waa shaksi rabitaankiisa weeye tu soomaali en, mowqif soomaali leedoo kuma uusan hadlin waxaa weeye taas ma aha wax loo dhayaha odayaasha iyo dadka deegaankaad ayaad wici kartaan wax maamulkaas iska en, iska keensada weeye dadka deegaanka lagalama tashanin dadka deegaanka kamid ma aha awaashada waa aragtay gobolkii dadka gudaha jooga cabaadi haya qabaa'iladii baa wada cabaadi haysa dadka deegaankii wax shuqul kule maaha walaal Waan gartay.
waxaas wax eh, nin shaksiya ama fikradiisa ama asaga rabitaankiisu ka hadlay weeye walaalkayga n doolow wuxuu cabdulaahi taagan yahay n arrintaad sheegaysid waxba kama jiraan dadkan maamulka ayaa soo xulay oo waxay odayaashu keeneen maaha arrintaa maxaa ka jira cabdu eh, eh, cabdullaahi eh, cabdullaahi waan dhegaysanayay cabdullaahi walaalo eh, waa runta waxaa la yidhi nin aan hadalka beenta eh, nin aan hadal runta ka sheegin been baa waxsuusan bay soomaali ku maamaahday Eh, garbaha annagana malaa'ig baa saaran waa waa nala xisaabtamaya Eh, hadalkana inuu noo fiicnaadaa fiican eh, maaragtay eh, is- inaan farta isku pointi garayno eh, waa laga fiican yahay arrintan waa arrin international community-ga eh, maamulka jubba aqoonyahankoodii iyo waalidiintoodii iyo saldaana iyo saldanadii ugaasyadoodii qof walbo oo wadankaa degan arrin ay wakti geliyeen ay time geliyeenna taasi waa tu aan macnaha anigu shaksi ahaantayda inaan la raadiyo ma ahanba taasu macnaha eh, way way qoran tahay caddaynteedii oo ummadii baa aragta eh, garsoor ah oo arrintan markhaati ka noqonayo oo koogjoog ka ahaa laba sano soo socotay muddadii nasiibka loo lahaana bishan aan ku jirno shan iyo tobankeedii bay noqotay maamul iyo shaksiyaad qof ay soo doorteenna ma ahan hadday shaksiyaad iyo maamulka maashay ka jira ay shaksiyaad ay soo doorteen uu noqon lahaana haddii laba sano miyayna sugi laheen oo laba sano ka hore waxooda soo dooran lahayeen marka waxaa caddaynteeda iyo macnaha markhaatigeeda iska leh labadaas sano muddadii soo socotay in macnaha dadka maamulka meesha degan ay ku qanacsan yihiin waxa meesha ka jiro ayaan anigu dhihi lahaa macnaha ma jiraan Waan gartay.
shaksiyaada soo doortay ma n haye cabdulaahi waad maqlaysaa dool weli wuxuu taagan yahay shakhsiyaad ma soo dooran maamullo ma soo dooran ee waxaa soo doortay eheladii iyo markaas suldaanadii iyo eh, ugaasyadii dadkaasi ay ka soo jeedeen adigu taas maxaad ku sulugsan tahay Ah, walaal waxba kama jiraan weye taas ma jir inay jirin baan ku cadaynahayaa loomana dhanna beelashi odayaashii o dhan baa cabaadi hayaan oo ilhayaan oo laga taga ayagu tagtaagan oo la yidhaah hadee kanayto kan weeye kanayto ama waaba yar tahay oo meesha waaba yar tahay ama qabiil hiraa tahay oo ma garata oo eh iyo waxaas marka meeshaas meel odayaal soo maamuleen ama aqoon-yahan soo maamule ama qabiilaaski u dhanaayeen walaal maaha dowladda federaalkana waxaad moodaa jubbooyinka inay iska dhaaftay oo iska hilmaamtay ama sana ay xaqiiqta ayna runta ay ka sheegaynin ama sana ama aad u maalmarayso waan gartay marka beesha caalamka waxaanu sheegaynaa annaga arrintaas inaa dib loo fiiriyo laga noqdo dool baan siinaya dool dool waxa uu taagan yahay cabdullaahi dee doolow adugu odayaal baad markaasi kusoo tallaabo roganaysaa laakiin wax oday la yidhaah ama suldaan oo ka qayb qaato dadka ergada soo xulay ma jiro sidoo aragtaa marka jawaabtaada maxay tahay way way jiraan walaalo suldaamo badan baa jira gobolada kasoo jeeda micnaha waxaa jooga international community baa jooga maamulka juba dad micnaha oo ayagana markhaati ka ah goobjoog ka ah baa jira walaalo qofka shaksiga qofku everybody has a opinion opinionkiisa qofku wuu sheegan karaa cabdullaahi guuleed kuma beeninayo anigu ma dhahayo waxaas iyo waxaas qofka bini-aadankana been baad sheegaysaa waa laga fiican yahay haddii dad waaweyn la yahay waxaan waa fikradiisa isaga opinionka shaksi ahaantiisa weeyaan laakiin aniga ma opinionkayga way noqon kartaa macnaha oo qofka bini-aadanka opinionkiisa wuu uu wuu sheegan karaa laakiin maamulka toddobaatan iyo shanta xubnood baarlamaanka lasoo dhisay waxaan geed lagu gabanaynin oo meena lagu soo xaganaynin waa maamul si cadaalada lagu soo dhisay international communitygana ay fadhiyeen caqiladii uqaashi iyo waxgaradka ay joogeen hadda haddii walaalo macnaha uu qof iska boobayo ama wax la samaynaysaan hore u sheegaba hadal baan kusoo laabtay horey baa waxaan loo boobi lahaa la samaysan lahaa ama shakhsiyaad ay samaysan lahayeen intaas ayaan dhegaysta ku soo koobayaa xubintii dooda gaaban oo ay gala qayb galeen cabdulaahi guuleed iyo dool mahad salaad guddoomiyaha jaaliyadda jubbaland ee gobolka minesoro intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo doodaasi gaaban waxaynala socodsiinaya cabdiraxmaan furne laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maxamed cabdi sandheere ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaadyadan waxaa iska daba imanaya siyaasiyiinta doonaya inay u tartamaan xilka madaxtinimo ee dalka maraykanka waxaa sidoo kale sii badanaya falanqaynta dhinaca siyaasadda ee arrintaasi la xidhiirta dhinaca xisbiga dimuqraadiga waxaa ilaa iyo hadda shaacisay in xilkaasi u tartamayso wasiirkii hore ee arrimaha dibadda hillary clinton iyada oo dadka siyaasadda falanqeeya ay leeyihiin ma jiro tartamo kale oo cidhiiri ku gelin kara inay noqoto qofka dhinaca xisbiga dimuqraadiga ka soo baxa ee kama dambaysta la tartamo murashaxa dhinaca jamhuuriga haddaba haddii clinton ay tahay qofka keliya ilaa iyo hadda xisbigeeda diyaarka oo inay tartanto waa kuwee tartamayaasha jamhuuriga ee ilaa iyo hadda shaaciyey inay doorashada isreerreebka ay galayaan waa kan abuukar yaxya saney madaxa xarunta falanqaynta siyaasadda iyo cilmi baadhista oo uu fadhigiisu yahay magaalada colombos ee gobolka ohio ilaa hadda maxamed waa mahadsanid qore waxaa is- waxaa hadda isoo shaaciyay ilaa hadda usoo bandhigay inay israxayaan doorashada labada kun iyo lix tobanka mudda waddanka mareykanka saddex ruux waa ninkiisa mataqaana ted cruz oo ah macnaha qolada la yidhahda mataqana tii baartiga kamid ah oo laakiin macnaha republicanka macnaha kamid ah laakiin qolada xagjirka aadka xagjirka u ah waxaa kaloo kamid ah midda rand paul iyo waxaa kaloo isoo shaaciyay hadda mark rubio saddexdaasaa ilaa la ogyahay oo mataqaanaa soo bandhigay inay u sharaxan yihiin labada kun iyo tobanka saddexdaas tartamee jamhuuriga ka socday aan sheegnay ka sokow waxaa jira tartamayaal kale oo aan weli muujinin go'aankooda hase yeeshee dhaqdhaqaaqooda siyaasadeed iyo doodaha siyaasadda dhinaca warbaahintuba ay muujinayaan inuu damac ku jiro haddaba waa kuwee kuwa la filayaa dad badanaa kullisaba ka mid a mataqaanaa xisbiga jamhuuriga oo ani la rajeynaya inay soo baxaan oo ay soo bandhigaan mataqaana adiga kulliy toba waqtiyada uu soo socdo waxaa ugu cadcada ugu weyn nin la mataqaana jeb bush oo state florida mataqaana governor ka ah ama mataqana guddoomiye ka ah waxaa kaloo kusoo asana kusoo xigo nin asagana kulli asagana governor kala ah oo la chris christy oo jooga new jersey macnaha governorka new jersey ah waxaa kaloo asagana jiro la rajeynaya inuu soo baxo oo soo shacbixiyo ninkasana mike huckaby oo asagana ahaa jira mataqana governor ahaa jira stateka mataqana arkansas marka intaasa iyagana makarigi mataana aan aan hadda soo far aan qiyaasi karaa in iyagana mataana ay soo bixi doonaan axadii daraad waxaa gobolka baaxadda yara new hampshire ee waqooyi bari ee maraykanka ku yaala doodi dhex martay ku dhowaad labaatan ka tirsan siyaasiyiinta jamhuuriga kuwaasi oo ay ku jireen saddexda hadda inay tartamayaan shaaciyey iyada oo kuwa kalena la saadaalinayo inay tartanka marun soo geli doonaan siyaasiyiintani waxay ka doodayeen siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka qodobkaasi oo u muuqda inuu udubdhexaad u noqon doono tartanka doorashada ee sannadka laba kun iyo lix iyo tobanka haddii haddaba aynu isbarbardhigno siyaasiyiinta shaaciye inay tartamayaan iyo kuwa la filaya inay dhowaan ku dhawaaqaan kuweebaa dhinaca magaca iyo xilalka ay horey u soo qabteenba ku weyn oo la filayaa inay fursad wanaagsan yeeshaan kuley niyow horta waxay ku xirtaan taqaano hadba macnaha waxay ka galayaan xisbigooda oo macnaha jamhuuriga waxaana mataqaan sida badan hadda la dhihi karaa mataqaana kuley waxaa laga yaabaa in xooga maana sida badan uu hadda soo baxo uu cadcadaado laba nin aa la dhihi karaa kuley hadii macnaha ay dhacdo nin hadda waa ninka cararaya mataqana mark rubio oo nin dhalinyaro ah mataqaana kuley firfircoon kana yimid mataqaana kuley dad ter macnaha immigrants macnaha mataqaana soo haajiray wadanka yimid oo kubaka yimid ninkaas waa macquul hadduu macnaha qado hadafkiisa iyo iyo iyadiisa mataqaana xisbiga jamhuuriga sifiican oga garo waxaa kaloo iyadana macquul ah haddii ay dhacdo inuu isla sharaaco jeb bush oo ah ninka la dhashay madaxweynihii hore mataqaana george bush oo aad mataqaana kuley daba xoog u leh kana imaanayo sid mataqaana ama ama gobol aad mataqaana isagana kuley daba xagga doorashada mataqaana kamid ah sida mataqaana ugu cadada ugu waaweyn haddii ay noqoto doorashada qofkii la qidoortana mataqaana uu soo bixi karo inuu qaro mataqana inuu madaxweynihii mataqana soo soo gaaro marka labadaas qof baa laga yaaba mataqana inay si badan ay hantaan macnaha codka xisbiga jamhuuriga haddii haddaba ay hillary clinton tahay ta ugu magaca iyo fursadda wanaagsan dimuqraadiga waa ayo tartamaha jamhuuriga ee iyadu haddii ay soo baxdo loo langelin kara wallahi kulli hadda ilaa ta- taas niyo saadasheeda waa adag tahay waxay ku xidhantahay mataqana hadda mataqaana kulli sida loo aqbalo guud ahaan xisbigooda si looga aqbalo iyo gaar ahaan sida dadweynaha macala maraykanka ay u aqbalaan ayay ku xidhan doontaa laakiin kul kulli guud ahaan xisbiga jamhuuriga sida badan waxay kulli macnaha ay rabaan inay soo saaraan ama ay ay keeni doonaan qof macnaha macquul u ah dadka maraykanka guud ahaan fikirka macnaha guud oo jamhuuriga mataqaana kulli ta xambaari kara taasaa marka macnaha waxaa laga yaaba mataqaana jeb bush iyo nin kaloo mataqaana mark rubio inay noqdaan dad macnaha labadooda macnaha gaar ahaan jeb bush inuu mataqaana uu macnaha maadaama nin macnaha qadka dhanka dhexe macnaha oo xisbiga jamhuuriga mataqaana ku jira uu yahay uusan macnaha nin macnaha dal lii kara mataqaana xagsi ama mataqaana ama ay ama fikrada mataqaana aad macnaha oo fogfog oo oo dadka kala qaybi kara inuusan inuusan keenaynin ay u badan tahay marka ninkaasaa laga yaaba mataqaana inuu adiga kulli kadib macnaha ay noqoto ugu dambeynta inuu asaga meesha ka soo baxo dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta ku soo qaadannay tartamayaasha xilka madaxtinimo ee doorashada maraykanka oo soo badanaya intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi sandheere ayaa inala socotiinayay barnaamijkaasi ee amuuraha maraykanka halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington haatana bal qodobadii wararka ugu doorkan roona mar kale aan idinku celino cabdicasiis xuseen cismaan ayaa gacanta ku haya cabdicasiis aad baad u mahadsantahay saare ciidley magaalada muqdisho qarax baabuur ayaa maanta ka dhacay barxadda hore ee makhaayad laga cuntay oo ku taalla magaalada muqdisho ugu yaraan toddoba qof ayaa haatan la xaqiijiyey in ay qaraxaasi ku dhinteen degmada taleex ee gobolkaee gobolka soolna waxaa lasoo sheegayaa in dagaal laba beelood halkaasi ku dhex maray ay ku dhinteen shan qof shan kalena ay ku dhaawacmeen dhinaca wararka caalamkana maxkamad ku taalla dalka masar ayaa labaatan sano oo xadhiga ku xukuntay madaxweynihii hore ee dalkaasi maxamed mursi maxkamadda ayaa maantau salaasaha ku dhawaaqday xukunkan dacwadan ayaa ahayd mid la xidhiidhay dhibaato loo geystay dibadbaxayaal ka soo horjeeda xukuumaddii mursi sannadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii dhinaca dalka iiraanna madaxweynaha dalka iiraan ayaa ku baaqay xabadjoojin deg dega oo laga hirgeliyo dalka yemen madaxweynuhu wuxuu sheegay in loo baahan yahay in la wada hadlo si loo soo dhiso dowlad qaran gobolka minnesotana xeer ilaalinta ayaa shalay dacwad kusoo oogay lix dhallinyaro oo soomaaliya oo lagu eedeeyay inay doonayeen in ay ku biiraan ururka daacish ee ka dagaalamo wadamada ciraaq iyo syriya wararka kale ee waxaa ka mid a xeerlaaliyaasha dalka talyaaniga ayaa dalbaday in xabsiga loo taxaabo laba ka mid a dadkii ka badbaaday masiibadii markabkii dadkii tahriibayaasha ay saarnaayeen ee ku degay badda mediteraneanka toddoba boqol oo qof oo muhaajiriina ayaa loo malaynayaa ama laga cabsi qabaa in ay dhinteen mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa goor dambe oo isniintii shalay ahayd soo xaqiijiyey in ay eh, dadka lasoo xiray kala ahaayeen wadihii markabkaasi macmalka oo u dhashay dalka tunisiya iyo kaaliyihiisi oo u dhashay dalka suuriya markabkaasi oo noqday kii ugu dhimashada badnaa ee masiibooyinka la kulma tahriibayaasha ayaa ilaa shalay uh, waraysi lala yeelanayay laba boqol lab- toddobiyo labaatan qof oo shilkaasi ka badbaaday ra-iisul wasaaraha dalka australiana tony abbott oo dowladiisu sharcaado ka soo saartay qaxootiga magangelyo doonka ah ayaa maanta magaalada caasimada waa dalkaasi ee kambera uga sheegay wariyaasha in dalalka yurub ay u baahan yihiin in ay arinkan qaar- qaraar adag ka qaataan wararkaasi waa kuwii dabcan ugu weynaa idaacaddeenna galabnimo goordhowna dabcan waxaan gudagelaynaa heestii aan barnaamijkeenna galabnimo kusoo xiri lahayn waxaanan idin hayaa mid ka mid a heesaha ah, ugu macaan ee galabta waxaana inoo soo xushay saare ciidle Eh, saare heesta maxaad inoo haysaa
waa hagaag cabdicasiisoo sidaad sheegtay mid ka mid a heesaha uun baynu ku wada nasan doonaa dabcan farsama yaqaankaynu ka dalbanaynaa inuu heestaasi ina maqashiiyo
intaan umanaha abidkee abidkee adoo kale unka ku maragi intaan umanaha abidkee abidkee adoo kale unka ku Ilwaad quruxo, ilwaad quruxo, ilwaad quruxo. agagaarka wadnaha hadana kuwo aqoontaydu weelan keenteni agagaarka wadnaha hadana kuwo aqoontaydu weelmaha keenteni aslu badano amahan badano sidii ubaxiyo udgoon badano aslu badano amahan badano sidii ubaxiyo udgoon badano waxaana biyo
heestaasina waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii galabnimo waxaa idinla socotiinayey anigoo ah sahre cidlanuur iyo cabdicasiis xuseen cismaan intaynu lixda aan idhaahda ee toddobada fiidnimo ku kulmi doono wakhtiga bariga afrika waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.